Munaasabad lagu daahfurayo olole Indho-Fiiqis oo si bilaash ah uga faa'iideysan doonaan bulshada ku nool gobolka Boqol ayaa lagu qabtay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Boqol waxaana ololaha Indho-Fiiqista fulinaya hay'adda qaranka Jaaranti oo kaashanaysa qaar ka mid ah dhakhaatiirta gobolka Boqol waxaana daafurka ololaha goobjoog ahaa maamulka gobolka kan degmada Xudur dhakhaatiir iyo qaybaha kala duwan bukaano iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas'uuliyiin ka socda hay'adda qaranka Jaaranti ugu horeyn qaar ka mid a dadkii ka faa'iideysta ololaha Indho-Fiiqista lacag la-aanta ayaa ka hadlay ahamiyadda ay u leedahay iyo sida ay uga faa'iideysteen olay lahay ilaahay yaa kamahadsan dadka oo andhafiiga gooynta lahay inshaa yaa kamahadsan alintin wal infiigi inaan harta aragtiday dadweynaha soomaali weynta ma inshaa inti dadweynaha aragtinyada ka fasata
dhaga kale mid ka mid a dhakhaatiirta fulinaysa ololaha indhafiiqista lacag la-aanta ayaa ka hadlay bukaanada sida ay uga faa'iideysanayaan iyo sidoo kale dadka loogu talagalay isbitaalkana wayba ku dadaalana dadkan oo wayba waahateen dhul infiigahay masal daawayahay sidii unan la soo dafanay dhulu abso iyo daaweyntii iyo la soo dafanay unun diyaarangana waxaan ugu talagalnay inaan meeshan joogno laba usbuuc ilaa aan ka gaarno nambarkii aan ugu talagalnay boqol cudur waa magaaladii magaaladii aan ilaa iyo wakhti badan aan kusoo laabanahay waaye mar walbana ayadan jeclahay inaan ugu dambeyntii maamulka gobolka baay iyo kan degmada xudur ayaa si wada jira uga mahad celiyey fulinta la fulinayo ololaha indhafiiqista lacag la-aanta dhool ahaa aan wax arkaynin oo musqushin markuu aadayo iyo markuu bannaanku baxayo oo gacanta la qabanayo waxaa farxadda maanta in uu keligii soconaya wax uu arkaya ee waa mar labaad qof adduunyada kusoo biiray uu la mid tahay ee farxaddaasna annaga aadayno farxad gelinle la ogaado baahidaas sanadkii in lama sanadku baadiba in dad la aruuriyay ogdun gobolka boqol way bahaysay gobolka ka jari ee waqtidan dambe jiidki furmay dadku wayna ku yaada baadihi lagu qoyn oo dhowr sano tumri dhowr sano daawan helna meel istaar roonan aragna dadka badana hata kuwa dadkiyow dadkaa soo fadhiyan ee runtii aragti aragoo way banaydaase ololahan oo socon doona muddo dhowr maalin ayaa waxaa ka faa'iideysan doona dadka baahiyaha kala duwan qaba gaar ahaan dadka indhaha dhibaatadu ka soo gaartay